run ahaantii waxaa ii muuqda sida adiguba tilmaamtay marxalad adag dalka inuu ku jiro xagga qadiyadaha waaweyn ee horyaal ha noqoto xagga madax bannaanida dalka mushkiladii berbera aad aada ogeyd maalin dhoweyd yacni labada aqalba ay ka soo saareen go-aankooda ay ka soo saareen iyadoo ay jirto midaan hadda kenya iyadoo ay jirto arrimo xoog badanna inuu horyaallo baarlamaanka iyo xukuumaddaba inuu horyaallo dastuurkii oo qabyada ahaa si loo dhammaystiro leanna wakhtigii diyaargarowga iyo doorashadii iyo guddiyadii iyo wakhti weyn bay qaadanaysaa in dib loo sameeyo waxaa horyaalla in meel aan weli wax xoog badan laga bilaabin oo ah garsoorkii adeega garsoorka sida loo sameeyo maxkamaddii dastuuriga loo samayn lahaa intaasoo shay oo yaallo in maanta lagu mashquulo mooshin iyo mooshin cagsi ku ah iyo yacni in ay madaxdii sare oo dhan ay ku mashquulaan waa arrin aada iyo aada ficlan u ah nasiib darro yacni yeelan doontana raad taariikhi iyo noolan doonta haddaan
markaad fiiriso khilaafka hadda taagan aadka saameynta ugu yeeshay hay-adaha dowladda wax muuqda ma jiraan laysku hayo run ahaantii waxyaalaha hadda la sheeganayo ama waxyaalaha la leeyahay waa in guddoomiyihii uu caqabad ku noqday waxyaalo fara badan ee baarlamaanka ah see howlihii ama shuruucdii iyo see loo baasgaraynayaa iyo waxyaalahaasoo kale oo sheegid noocaasoo kale ah dariiqyo badanna lagu xallin karo oo siyaalo fara badan oo sharcina loola tacaali karo yaa yaa la leeyahay wax cad oo la is odhan karo oo hadda way muuqataa oo la odhan karo ma jiraan haddii ay dhinacyada qolo kastaba waxbay sheeganaysaa laakiin anigu waxaan rumaysanahay waxaas inay tahay wax laga gudbi karo si caqlaani ah oo caqli ku jiro oo xikmad ku jiro oo dowladnimo ku jirto iyo aragti fog haddii loo sameeyo waa wax la sixi karo dhinac walbaba la sixi karo bini aadan alla un baana khaldamin laakiin waxay u baahan tahay wax la sixi karo marka waxay u baahan tahay xikmad siyaasadeed iyo xeeldheeri iyo aragti fog ayay u baahan tahay leanna marxaladda maanta dalka uu ku jiro iyo khilaafaadka waa kaaf iyo kala dheeri
kalaas duwanaanshaha baarlamaanku waa waa hawl baarlamaan laakiin guddoonka kaletiisu waa hawshii maamulka wadaysay waxaad ogtahay shala warqado kala duwan ay ka soo baxeen mahad cabdalla cawad oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo kan koowaadba isqabsiga guddoonku maxay saameyn ku yeelan kartaa anigu waxay la tahay waa yacni waa la ogyahay haddii hoggaankii oo mataqaanaa isla hay-addii nafteedii ay timaado in ay haddana isbarbaryaac weyn uu dhex imaanayo walidaalika waxa waxaa kala jabaya xildhibaanadii ayaa kala jabaya qolana waxaa weeye hoggaan hebelaan u haysanaa qolo hebel waana na soo martay tajrubada tan iyada oo baarlamaanka laba dhinac uu kala fariisto oo laleey laba magaalo uu kala fariisto marka in tajribadaasoo kale nagu soo noqotona aada iyo aad bay yacni u tahay labadiiba waa wax la isu geyn karo oo maalmaheedii la midayn karo oo waxeedii la samayn karo yacni sideedaba la samayn karo aniga waxay la tahay waxaa asaas ka noqonaya mar walbaba sida sharci hoosaadka uu dhigayo in la wada eego oo iyo wixii lagu heshiiyo guddiyada joogtada ahayd iyo madaxda aniga waxaan aada u jeclaan lahaa guddiga joogtada ee baarlamaanka iyo guddoonka oo dhanba in shir gaara ay isugu yimaadaan qadiyadan si deg dega ay u xalliyaan waa qadiyad maalmo yar iyo waxyaalaha mataqaanaa u ah laakiin haddii ujeeddo iyo siyaasado la kala wato waxay keenaysaa inuu golaha baarlamaanka uu lumiyo awooddiisii uu lumiyo
aqalka saraa rajo laga lahaa dabcan iyana guddi bay u saareen go-aankii ka soo baxay halkama ku jiray
run ahaantii go-aankii guddiga wuxuu ahaa talooyin buu soo jeediyey waana aqalkii sare waa talooyinkiisi waa aad bay muhim u yihiin waxa uu isku dayey labada adraaf labada dhinacba inuu yidhaahdo xilkasnimo muujiya oo waxyaalaha sida sameeya waxaad moodaa yacni taladaas iyo dhinaceediiba qolo kastaba ajandadeedii iyo hawsheedii inay wadatay oo wax yacni u joogsaday inaysan jirin laakiin anigu waxay ila tahay marxaladdan inay u baahan tahay weli dadaalka aqalka sarena uu sii wado loona baahan yahay arrintan sida ugu quruxda badan oo sharcigu waafaqsan in lagu soo afjaro oo lagana gudbo lagana gudbo haddii kale howlahaas faraha badan aan sheegnay iyo kuwo kale oo aad iyo aad u dhibaato badan ayaa jira oo wadanka horyaal marxaladan haddaan marxaladan aysa samaynna dad fara badan oo shisheeya oo ka faa'iidaysanaya ayaa jira waxaa la yidhi meesheedii hore inay kusoo noqotay soomaaliya oo isqalqabsiga lagu yaqaanay marka hadda waa meel laga sii baxayay yaana haddana lagu soo noqday marka
waxaa la hadal haya dabcan oo siyaasiyiinta iyo dadka qaar sababta madaxweynuhu arintan adag ee dastuuriga maadaama uu yahay ilaaliyaha eedaha dastuuriga uusa weli uga hadlin ka aqoon-yahanal maxay kula tahay
wallaahi aniga waxay la tahay madaxweynuhu in yani uu kala hago iyo kala sameeyo waa waa waa loo baahan yahay waa muhim laakiin aniga ma sheegi karno waxaa dhici karta inuu dadaal iyo si hoosaad inuu u dhaqayo oo kulamo inuu samaynayo ayaa dhici kara laakiin haddii uu soo istaago meel oo uu yidhaah sidaas sidaasaan go-aamiyey waxaa dhici karta iyadana inay ay sii kala burburaan laakiin inuu xiriiriyo uu sameeyo oo si qadiyadan uu u kala dejin lahaa maadaama odaygii ugu weynaa uu yahay qofkii damaano qaadaya arrimaha dastuuriga iyo wadanka dhaqangalkeeda inuu uu tawjiihiyo uu yahay inuu aad iyo aad dusha uga eega hagana laga rabo inuu isaga uu yahay waxaa dhici karta yani si hoosaad inuu u wado ani waxaan isleeyahay isaga iyo la taliyaashiisii iyo dadkiisiiba in si xoogan qadiyadan waa qadiyad keeni karta burbur oo laga raba in kaalintii loo baahnaana uu ka qaato haddii uu wadana inuu mataqaanaa arrintaas sidii lagu soo dadejin lahaana in la sameyo